majaaza fi libaati xusuulihi majaazka ayaa wuxuu xasilay fi baati fii ibaati axadi tarafayni labada daraf midkooda sugidda loo sugaya lilaakari kan kale wa salbu nafyiga taabicun mid raacaya weeye lahu nafyigoodu taabicuu huraacsan yahay wa daarin mid ku dul yimid weeye calayhi ibaatku ku dul yimid oo waxaa ka horeeyey ibaatka nafyigana daarin weeye saas u jeeda wadaarin calayh wamajaaza caqliyanna waa lagu magacaaba magacyadiisu ka mid yahay litasarufi caqli caqliga wuxuu ku tasarufayaa fiihi majaazka bilmulaabasati wlqariinati bisababi mulaabasati calaaqada meesha taalla iyo wlqariinati qariinada meesha taalla sababkeedu ugu talabusi yuu ugu tasarufi bikhilaafi lugawiyi majaazgii lugawi ahaa ayaa sidaa khilaafsan fainahu majaazga lugawiga yurjacu waxaa loola noqonay ilaa wadci lugati luqada dejinteeda loola noqonay waisnaadan majaaziyanna waa la yidhaahdaa magacyadu leeyahay ka mid tahay isnaadan majaaziyan nisbatun weeyaan u nisbeen ila almajaazi majaaz loo nisbaynayo majaaziyan marka la leeyahay oo bimacna almasdari waa tacadigii ka gudbidii weeyaan lianna almutakalima jaawaza wuxuu la gudbay bihi isnaadkan ayuu la gudbay xaqiiqataxaqiiqadiisi ayuu kala gudbay ayuu ka gudbiyey wa aslahu asalkiisii ayuu ka gudbiyey ilaa kayrihi buu la gudbiyey wayusama ayda waxaa lagu magacaabaa majaazan majaaz oo xukumiyan xukunka loo nisbaynayana waa la yidhaha nisbatun ila xukm oo bimacnaa nisbat xukm iyo nisba waa isku macna liwuquucihi majaazka wuxuu dhaxdhacay fi xukmi xukunka xukmin bilmusnadi musnad la xukumaya cala musnadi ilayhi musnadu ilayhiga lagu dul xukumaya ayuu dhacay sida ayaa majaaz xukmi loo leeyahay wabilaahi towfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وله ficliga iyo macnihii wixii watay ayuu u sugnaaday muraabasaatun waxyaabo dheeho ama la dheehisiyo shataa ee kala tagsan yulaabisu wuxuu dheehayaa alzamaana waalmakaana waalmafcuula waasababa waxyaabaha uu dheehaya ayay ka mid tahay waxaan ku soo jirnay majaazgii oo laba qayb loo qaybiyey majaaz caqliga iyo majaaz luqawiga kii hore waa majaazgii caqliga ahaaye musanifka wuxuu ku soo tacriifiyey majaazka caqliga ah ficli ama ficli macnihii wax wato in loo tiiriyo kii iska lahaa midaan ahayn sababka loogu tiirinayana ay tahay mulaabaso taallo calaaye iyo qariino maanicaa meesha taallo ficli ama ficli macnihii wax wato ficli macnihii wax wataa wuxuu u jeedaa baa nire ficliga waa la yaqaanaayey macnihii wuxuu u jeedaa masder macna alficli wax alla wixii bowta masder buu u jeedaaye oo markaa waxaa soo gelayaa masderka laftiisii ismiga faacil ismiga mafcuul amhilatu lmubaalaqa sifa mushabbaha ismu tafdiil daraf iyo jaar iyo majruur taameyna kuwa ayaa wuxuu u jeedaa macna alficli bay wataan iyo ficliga laftii in loo tiiriyo kii iska lahaayee sameeyey ama lagu dul sameeyey midaan ahayn oo haddii ficliga iyo ficliga macnihii waxa wataa uu yahay musame faacilkii sameeyey uu ku qumay in loo tiiriyay ahaan lahayd mid kale haddii loo tiiriyo haddii uu majhuul yahayna mafcuulu bihigii uu ku qumayee naa'ibulfaacilka noqon lahaa in loo tiiriyo ay ahaan lahaydee mid kale in loo tiiriyo markaa loo tiirinaya waxaa keenaya tiirintaana waa inay tahay mulaabaso ka dhaxayso ficligan iyo midkan loo tiirinayo ficligan ama ficliga macnihii waxa wato iyo midka loo tiirinaya hadduu ficliga ama ficliga macnihii waxa wataa musame yahay maanta faacil looga dhigayo xaqiiqa ahaana faacil aanu ahayn haddii uu mafcuul majhuul yahayna naa'ibulfaacil looga dhigaya xaqiiqa ahaana naa'ibulfaacil aanu ahayn ee mulaabaso ka dhexayso isku xidhnaansho ka dhexeeya ficligaa iyo kaa loo tiiriye mulaabasadaana waa inay shabihiyo u eg tahay mulaabasada iyo ficliga kii iska lahaa mulaabasadii ka dhexaysay mulaabasada waa inay shabbahayso ficliga iyo kii iska lahaa mulaabasadii ka dhexaysay wejka ay iska shabbahayaanna ay tahay mutlaqulmulaabasa mulaabasada ama isku xidhnaanshaha ka dhexeeya mutlaqnimadeeda isla markaana weesha waa inay taallaa qariina ka leexinayso kan ficliga loo tiiriyey kii iska lahaa ee xaqiiq ahaan u lahaa in uu yahay in loo maleeyo qariina ka leexinaysana meesha waa inay taallo ka ayaa waxaa la yidhaahdaa baa nile majaas caqli ah halkan wuxuu doonayaa marka inuu sheego musanifka waxaan nidhi ficligan iyo kan loo tiirinaya kii iska lahaa aan ahayn mulaabasa waa inay ka dhexayso waxyaabaha ficliga mulaabasada ay ka dhexayso doonayaa inuu sheego ficliga waxyaabaha mulaabasada ay ka dhexayseen faacilka ahayn ficliga iyo faacilka mulaabasaa ka dhexaysa waxyaabaha ficliga musabaha loo tiirinayo kii iska lahaana aan ahayn mulaabaso ka dhexaysa darteedana loogu tiirinayuu doonayaa inuu sheego waxyaabaha ay mulaabasada ka dhexaysaa waxaa ka mid ah labada daraf darfu zamaan iyo darfulmakaan iyo ficliga mulaabasaa ka dhexaysa waayo ficliga waa meeshuu dhexdhacayay mafcuulu bihiga iyo ficliga mulaabasaa ka dhexaysa waayo waa meeshuu ku duldhacayay sababka iyo ficliga mulaabasaa ka dhexaysa waayo waa waxa keenayba ficliga waxa keena weeye mulaabasooyinka loo tiirin karo ee ficliga iyo iyo shayga kale ay ka dhaxaysa waxyaabahaasi ayaa ka mid ah waxaasuu doonayaa inuu sheego walahu ay lilficli ficli ayuu u sugnaaday iyo wamaa waxa fii macnaahu ficli macnihii ku sugan mulaabasaatun waxyaabo la dhehsiinayo mulaabasaadka oo shataa iskhilaafsan oo kala tagsan ay mukhtalifatun shataada macnaheeda iskhilaafsan ayaa loo jeedaa kala tagsan jamcu shatiitin waana shatiit la jamciyey shatiit faciilo bimacnaa faacilo waxaa kala tagsan weeye ka mariidin wa marda sida mariidba mardaa loogu jamcinayo faclaa liwasfin ka qatiilin wazamin wa meyitin wahaalikun bihi qamin faclaa oo jamculkahraa afraadda uu ku yimaado waxaa ka mid ah faciil bimacnaa faacil isla markaa waa inuu tusaa tashatut iyo ama tawajuh waxaa inuu tusaa loo shartiyaa mariidin mardaa oo kale wey uma ashaara wuxuu ku ishaaray musanifka ilaa tafsiili tilka almulaabasaat mulaabasaadka tafsiiladoodii wuxuu ku ishaaray allatii mulaabasaadkii tadammana uu watuu dimnisday haa mulaabasaadka a tacriifu tacriifka uu dimnisday biqowlih yulaabisu ficliga iyo ficliga macnihiisa waxa wataa wuxuu mulaabasaynayaa azamaana darfu zamaan walmakaana iyo darfulmakaan waa liwuquucihi ficliga iyo wixii ficliga macnihii watay ayaa wuxuu dhexdhacayaa fiihimaa darfu zamaan iyo darfulmakaan dhexdooduu dhacaa walmafcuula mafcuulla wuu mulaabasaynayaa mafcuul bihi buu ujeedaa liwuquucihi ficliga dhicidii calayhi mafcuulka uu ku dullacayo ayuu u mulaabasayni falmuraadu ujeeddada almafcuulu bihi weye mafcuulu bihi ayaa loo jeedaa liannahu mafcuulu bihi aladii kan weeyaan yansarifu uu u gadoomaya ilayhi xaggii almafcuulu lafdiga mafcuul ayaa u gadoomayaa cinda aliطlaaqi marka laiska idlaaqo haddii aan waxba la raacinine almafcuul keli la yidhaahdo waa kan uu ku dhacayo mafcuulu bihi isaga uma asalsana mafaaciisha shantaa mafcuululmulaq ayaa u asalsan laakiin marka la idlaaqo mafcuulu bihi buu isaga dhaca walow biwaasitati alxarfi mafcuulka waasidatu xaraf mafcuulha ku ahaado haddii uu doono ficligii qaasirka ahaa iyo xaraf lagu tacadisiiyey mafcuul lagu gaarsiiyey mafcuulkiisii lafdi ahaan ka jira laakiin macno ahaan mafcuulka ka ahaa haba noqdo haddii uu doono wasababa sabab ayuu mulaabasaynayaa ficliga caadiyan sabab caadi ahaaya aw caqliyan caqli ahaaya aw sharciyan sharci ahaaya ficliga waxyaabaha uu mulaabasaynaya waxaa ka mid ah sabab sababkaa sabab caadada lagu yaqaana ha ahaado sida roobka inta uu soo dego nabaadka soo dhalinaya oo kale ama waa sabab caadi ah caadada lagu yaqaanaa sidaa inay arrintu tahay ama sabab caqliga ha ahaado sida raad baad aragtay laasim raadkan wax unbaa sameeyo meesha maray wey ama sabab caqliga ha ahaado ee waxaan u wadaa sabab sharciga ha ahaado sida asbaabta sharciga uu ku xihaya axkaamta zawaalu waxaa ka mid ah zawaalu shamsi can kabadi sama qoraxda inay bartanka ka suusho sabab waxay u tahay wujuubu salaati duhri salaada duhur waajibitaankeeda ayay sabab u tahay shaarica ayaana sabab oga yeelo waa sabab sharci ah caadiyan aw caqliya aw sharciyanta sida ayuu jeedaa lianna lahu sababka ayuu u sugnaaday dukhuulan gelitaan fii xusuulihi ficliga keenidiisa iyo xasilintiisa luqlugu lahaado dukhuulan luku yeelashu u jeedaa fii xusuulihi ficliga keenidiisa luglagu yeesho wakadaa kaa hore xaal uu la mid yahay yuraabisu ficliga wuxuu mulaabasaynayaa almasdara masderkana wuu mulaabasaynayo mafcuululmulaqa fayusnadu ficla waa la tiirini ilaa kullin mid kasta oo minhaa mulaabasaadka ka mid a minhumaa buu yidhi laakiin minhaa baa ka fiican minhaa mid uu qora ma jiraan humaa miyuu qora kulli minhaa baa ka fiican baan ujeeda haddii sababka iyo mafcuulmulaqa keli loo celiyana way suuroobi karta masderka fayusnadu ficligii waa la tiirini ilaa kullin mid kasta oo minhaa mulaabasaadka ka mida ayaa loo tiirini kamaa yusnadu sida loogu tiiriyo ficliga ila alfaacili faacil sida loogu tiiriyo filmabniyi kii loo binaynaya lilfaacili faacil loo binaynaya xaqiiqatan xaqiiq ahaan loogu tiiriyo naxu khalaqa allaahu alarda khalaqa ficliga allahu ayaa loo tiiriyo faacil looga dhiga xaqiiquna faacil uu yahay waila almafcuuli bihi mafcuulu bihi sida loogu tiiriyo filmabniyi kii loo dhisay lahu mafcuulu bihiga loo dhisay kadaalika xaqiiqa ahaana loogu tiiriyo naxu khuliqat waa la sameeyey alardu dhulkii waa la sameeyey uma sharaca musanifka wuxuu gudagalay fii amhilati almajaazi alcaqliyi majaazka caqliga a miisaaladiisii ayuu gudagalay oo faqaala wuxuu yidhi naxwu nahaaruhu saa'imuun wa nahrun jaarin wa ciishatun raadiyatun wa saarat ilabaatixu wa akhrajat ilardu afqaalaha wa anbata rabiicu lbaqla wa bana lamiiru lmadiinata wuxuu miisaalinayaa majaaskii caqliga ahaa ee mar labada daraf loo tiirinayo ficligiiyo musamo ah mar mafcuulu bihi loo tiirinayo ee mar sababka loo tiirinayo waxyaabahaasuu doonaya inuu miisaaliyo naxwu nahaaruhu ninka maalintii saa'imun mid sooman weeye saa'imun ismi faacil weeye faacilka waa damiir mustatira nahaarkuna u noqonayaa macnihiina wuxuu noqonay saa'im oo musamaa in faacil looga dhigay ee loo tiiriyey maalinta ilaa maalinta damiirkeeda ayaa faacil u ah waxa sooman maalintay noqotay markaa maalintana xaqiiqa ahaana darfu zamaan bay ahayd darfu zamaankii ayaa faacil looga dhigay zaydun saa'imun nahaarahu in la yidhaahday ahayd ama zaydun saa'imun fii nahaarihi darfu zamaan ayaa faacil looga dhigay ismigii ismigii faacil ee musamaha ahaa faacil looga dhigaya loo tiiriyey majaaz buu ku yahay naxwu nahaaruhu ninka maalintii saa'imun mid sooman wey fii maa shay xaal uu ku dhex sugan yahay buniya loo dhisay lilfaacili faacil loo dhisay wowsnida loo tiiriyey ila zamaani darfu zamaanna loo tiiriyey majaazan liajli majaazin majaaz dartiina loogu tiiriyey walaslu asalka wuxuu ahaa zaydun ninka zayda saa'imun mid sooman weeye fii nahaarihi maalintiisuu dhex sooman yahay fii nahaarihidii nahaarkii ayaaba faacil laga dhigay sida looga dhiguu doonayaa inuu kuu sheego faxudifa almubtadau mubtadihii zaydaha waa la xadfay wa uqiima zamaanu zamaankii nahaar aha ayaa waxaa la joojiyey muqaamahu mubtadaha meeshi oo nahaarkii ayaa mubtado laga dhigayo nahaaruhu wowsnida waa loo tiiriyey ilayhi nahaarkaa saa'imun ayaa loo tiiriyey wa nahrun webi weeyaan jaarin ee soconaya nahrun webi jaarin soconaya jaarin ismi faacil weeye waxaana faacil looga dhigayaa damiir uu noqonaya nahriga nahrigana waa darfulmakaan oo biyaha meeshii ay dhex soconayeen wey waa ficliga ama ficliga macnihii wixii watay oo loo tiiriyey darfulmakaan faacil looga dhigay mulaabasada ka dhexaysaana waa dhex socodka uu dhex soconayo fii maa shay xaal uu ku dhex sugan yahay buniya loo dhisay lilfaacili faacil loo dhisayoo wowsnida loo tiiriyey lilmakaani makaan faacil looga dhigay idin nahru webiga makaanu jaryiilmaa'i biyaha meesha ay ku soconayaan wey walaslu asalka wuxuu ahaa almaa'u biyaha jaarin kuwa soconaya weeye fi nahri webiga ay dhex soconayaan fi nahri wa ciishatun nolol weeye nolosha oo raadiyatun raadi ah waa ee ismi faaciloo loo tiiriyey mafcuulun bihi faacil looga dhigay mafcuulu bihiga macna alficli wixii watay ayaa waxaa faacil looga dhigay mafcuulun bihi ilaa wuxuu noqonayaa raadiyatu waxa raadiga ah damiir mustatiro ciishada u noqonayo wey ciishadana iyadaa laga raadi noqdaa nolosha waa laga raadi noqdaaye iyada ma raadi noqoto noloshaa raadi noqotayda waa ficligiioo loo tiirinayo mafcuulu bihi faacil looga dhigayo ciishatu raadiyatun fii maa shay xaal uu ku dhex sugan yahay buniya loo dhisay lilfaacili faacil loo dhisay wowsnida loo tiiriyey ilalmafcuuli bihi mafcuulu bihi loo tiiriyey qaabka loogu tiiriyuu doonayaa inuu kuu sheego idil ciishatu nolosha mardiyatun mid laga raadi noqonayo weeye walaslu asalkana wuxuu ahaa huwa ninka raadin raadi weeyaan ciishatahu noloshiisu raadi ka yahay raadin ismiga faacil damiirkii damiirka uu rafcinayaa huwada mubtaduhu u noqoni raade ciishatahuna mafcuulu bihi buu u nasbinayay oo raadiyada ciishada waxay u nasbinaysa mafcuulun bihi qaabka marka mafcuulu bihiga faacilka looga dhigay xudiifa waa la xadfay almubtado mubtadihi ayaa la xadfay mowqiima waxaa la joojiyey almafcuulu mafcuulkii ciishada ah ayaa waxaa la joojiyey muqaamahu mubtadaha meeshii oo ciishatun baa la yidhi meeshii huwada ahayd ayaa ciishatu la dhigay wawsnida waa la tiiriyey ilayhi mafcuulu bihigii ayaa arida raadi ahaanshihii loo tiiriyey ciishatu raadiya wa xudiifa almudaafu ilayhi ciishatahu bay ahayde mudaafu ilayhi haada ahaana waa la xadfay oo ciishatun raadiyatun bay noqotay xudifa almudaafu ilayhi kaa waa sida waxaa jira aayad ah fa huwa fii ciishatin raadiya aayadda iyada ka waran fa huwa fii ciishatin raadiyatin raadiyada kan haddeer ay la mid tahay oo waxaa loo tiiriyey ismigaa faacil mafcuulu bihigii ayaa faacil looga dhigaya oo ciishada damiir u noqonayo weeyaane fa huwa fii ciishatin ciishada oo raadiyatin raadiya hiya ciishada raadiya wa isnaadu maa fii macna alficli ilaa ayri ilaa kayri maa huwa lahu sax waxay aayaddu kaga bedelan tahay miaalkii haddeer aan sheegnay ciishatu raadiyatun aan miaalinay waxay kaga bedelan tahay aayaddu fii ciisha ciishada mubtada ma ayan ahayne majruur bay ahayd mubtadaana ka sii horreeyey oo ninkii faacilka noqon lahaa laftiisa mubtada aha kow waxaa qabar looga dhigay ciishadiioo weliba fii ku jiran macnihii wuxuu noqonayaa ninkani wuxuu ku dhex jiraa nolol noloshii mafcuulu bihiga noqon lahay ee raadi laga noqon lahaa yaa waxaa laga dhigay daraf weel lagu dhex jiro ninkii faacilka noqon lahaa ee raadiga noqon lahaana madruuf weeyaano waa kii meesha ku dhex jiray ee meesha la dhexgeliyey oo wuxuu noqonayaa fa huwa ninka fii ciishati nolosha dhexdeedu ku jiraa ninka waa madruuf waa kii meesha la dhexgeliyey noloshiina waa darafoo kii lagu dhex jiray wey weelkii lagu dhex jiray ayaddu sidaa ayay u suuraysay mubaalaqayna sidaa ugu suuraysay kadibna waxay daba dhigtay raadiya oo isnaadka likayri man huwa ismiga faacil loo tiiriyey ciddii lahay cid aan ahayn intaasu rabaa inu sheego wa amaa fil aayati aayadda dhexdeeda ciishada ku sugan faqad jucila waa la yeelay alfaacilu faacilkii ayaa waxaa laga yeelay madruufan mid weel laga mid meesha la dhexgeliyey madruufan mid la dhexgeliyey fil ciishati ciishada la dhexgeliyey faacilkii ninka ahaayee raadiga noqonayey ayaa waxaa la dhexgeliyey noloshii dhexdeeda noloshii baa weelwa uu ku dhex jiraa fil ciisha mubaalaqatan ku-xeeldheeraasho darteeda ayaana loo dhexgeliyey uma usnida waa loo tiiriyey ilayha ciishadii ayaa waxaa loo tiiriyey raadiya oo isnaad haddana majaazi weeye wa saalat alabaatixu ayaa ka mida miitaalada saalat waxaa socday alabaatixu bannaanadii ayaa socday roob ayaa da-ay biyo badan ayuu soo rogay biyihii uu soo rogay farabadnidoodii biyihii baa socday oo bannaanadii bay dhex socdeen inaad tidhaahday ahayd oo saala almaa'u fi labaatixi biyihii waxay dhex socdeen bannaanadii maa'udii baad meesha ka tuurtay fil abaatixina fiidii xarfuljarkaad ka xadaftay abaatixidii daraf ka ahayd ayaad faacil ka dhigtay oo wuxuu noqday saala alabaatixu bannaanadii baaba socday bannaanka xaqiiqa ahaan muusa soconine waxaa socday biyaa dhex socday abaatix jamca abdax abdaxana waxaa la yidhaahdaa bannaanka bacaadka quruuraxa yaryar uule quruuraxa yaryar leh ayaa abaa jamcu abdax weeyaan abdaxa la yidhaahdaa bannaanadii ayaa socday biyaa dhex socdaad ujeeddaa saalat ilabaatixu filficli ficli dhexdii xaal uu ku sugan yahay ficligii almabniyi loo dhisay lilfaacili faacil loo dhisay saalata weeyaane oo wawsnida loo tiiriyey ila almafcuuli bihi loo tiiriyey mafcuulu bihi ma ahe waa mafcuulu fiihi daraf weeye xaqiiqa ahaan ee ma aha mafcuulu bihi abaatixida maadaama fii ay ku jaran tahay waa daraf ee mafcuulun bihi ma ahe waa mafcuulun fiihi inuu yidhahdaa ficnay wawsnida ila almafcuuli fiihi biwaasitati fii fii waasitadeedana mafcuulu bihi ku ah sidaa ayuu ku wadaasay walaslu wuxuu ahaa saalalmaau biyihii way socdeen filabaatixi bannaanadii bay dhex socdeen faxudifamaa fa xudifa waxaa la xadfay aljaaru xarafkii wax jaraya fiidii baa la xadfay tawasucan liajli tawasucin waasacsi la waasacsanaya ayaa loo xadfay uma xudifa alfaacilu faacilkiina waa la xadfay oo biyihii ah wausnada alficlu ficligii waxaa loo tiiriyey ila almafcuuli mafcuulkii abaatixdaha ayaa loo tiiriyey oo wuxuu noqday saala labaatixu wa akhrajat alardu dhulkii wuxuu soo bixiyey ahqaalaha culaysadiis ama ahqaalaha alaabtiisii ku aasneed ayuu soo bixiyey akhrajat dhulka waxaama soo bixinine ilaah baa soo bixiyey dhulkuuna ka soo bixiyey oo waxay ahaan lahayd in la yidhaahdo akhraja allaahu min alardi ahqaalaha akhraja allaahu min alardi afqaalaha ardadii minta ku jirnay mafcuulu bihi bay ahayd oo caamilka ayaa wuxuu ku gaaraya mafcuulu aaniga min mintii ayaa laga xadfay faacilkii allaahuna waa la xadfay mafcuulkii minta ku jirnaa ayaa faacil laga dhigay akhrajat alardu afqaalaha intaasuu soo wada walaslu wuxuu ahaa akhrajat alardu afqaalaha fii maa shay xaaluu ku dhex sugan yahay usnida la tiiriyey lilmafcuuli mafcuul loo tiiriyey biwaasitati min min waasitadeedana mafcuulu bihi ku ah walaslu asalka wuxuu ahaa akhraja allaahu ilaah wuxuu soo bixiyey min alardi dhulka wuxuu ka soo bixiyey afqaalaha alaabtii ku jirtay fa fucila waxaa lagu sameeyey bihi miitaalkan waxaa lagu sameeyey kamaa sidii fi ladii kii qablahu hortii ku sugnaa walafqaaluna jamcu haqalin oo labada xarafee hore labadaba la fadxiyo bifatxatayni haqalin la yidhaahdo wa huwa haqalkana mataacu lbeyti guriga alaabtiisaa haqal la yidhaahdaa ey maa shay baas yay ardadii soo bixisay fiiha dhexdeeda ku sugnaa min addafaa'ini waxyaabihii ku duugnaa xaal uu yahay wa ambata rabiicu miisaaladii buu wadaa ambata rabiicu roobkii ayaa wuxuu soo dhaliyey albaqla daaqii ayuu soo dhaliyey roobka sabab weeyaan laakiin waxa wax soo dhaliyey waa ilaah oo ambatallaahu albaqla ee birabiici in la yidhaahday ahayd sababkii ayaa faacil laga dhigay faacilkii marka la xadfay kadib ambata rabiicu lbaqla fii maa shay xaaluu ku dhex sugan yahay usnida la tiiriyey lisababi alcaadiyi sababkii caadada loo nisbeeyey ayaa loo tiiriyey walmunbitu kan soo dhaliyey xaqiiqatan xaqiiq ahaan u soo dhaliyeyna huwa allaahu weeye subxaanahu wa tacaala wa banaa uu dhisay alamiiru amiirkii almadiinata magaaladu dhisay wey amiirka waxba ma dhisinee qoladii shaqaynaysay barnaa'iinta ayaa dhisay laakiin amarka amiirkaa lagu dhisay waxaa loo tiiriyey marka ficligii waxaa faacil looga dhigay sababka aamirka sababkii amray ayaa faacil looga dhigay wa bana alamiiru almadiina fii maa shay xaaluu ku dhex sugan yahay usnida loo tiiriyey lisababi alaamiri sababkii amre ayaa loo tiiriyey walbaari kan dhisay xaqiiqatan xaqiiq ahaan u dhisayna huwa ka alcamalatu qoladii shaqaynaysa weeye qoladii caamiliinta ahayd ee shaqeeye ayaa dhisay intaasi waa miaaladi waalqariinatu allatii qariinadii taqadama dikruhaa fi tacriifi imaa lafdiyatun ka qowli majhuuli lxaal wuxuu ka soo baxay haddeer ficliga iyo ficliga macnihii waxa wato waxyaabaha mulaabasaadka ahee loo tiirin karayo isla markaana majaas uu ku xasilayo mulaabasaadka marka loo tiiriyo haddaba majaaska iska xasili maayo meesha waa inuu yaallaa qariina mancinayso isnaad keli kii lahaa inuusan ahaynee mid kale loo tiiriyey haddaba qariinadii aan markii aan soo tacriifinaynay majaaska caqliga aan ku soo tacriifinnay qariinadaasi waxay noqon kartaa qariino lagu hadlay iyo qariino xaaliyo ahoo meesha laga gartay labadaba way noqon karaan intaasu soo wada waalqariinatu qariino allatii qariinadii taqadama uu soo hormaray dikruhaa sheegide fi tacriifi tacriifka dhexdii uu ku soo hormaray imaa lafdiyatun qariinadaa lafdiga mid loo nisbeeyey inay tahy in lagu hadlay ka qowli majhuuli lxaali ninaan xaaladii la garanaynin hadalkii weeye ninkani mu'min inuu yahay iyo inuu gaal yahay lama kala yaqaano hadduu gaal yahayee ambata rabiicu uu yidhaahdo isnaadka xaqiiquu ku wadaa hadduu mu'min yahayee ambata rabiicu uu yidhaahdaana isnaadka majaas buu noqonayaa marka ninkani inuu mu'min yahay iyo inuu gaal yahay kalama naqaanno annaga majhuululxaal weeyaan wuxuu yidhi ey alladii kii laa yuclamu aan la garanayni xaaluhu xaaladii hal huwa ninkani muwaxidu nin muwaxida miya ow duhriyun mid zaminka loo nisbaynayo zamanka wax u nisbeeyo miya qoladii maa yuhlikunaa ila dahru ahayd miya oo gaalada ahayd oo zamanka wax u nisbaynaysa mise waa nin muwaxid ah ninkaa lama yaqaano xaaladii ninkaasaa wuxuu yidhi bacda qowlihi ambata rabiicu lbaqla markuu ambata rabiiculbaqla yidhi kadib baa wuxuu raaciyey ina allaha calaa kulli shayin qadiir hee ina allaha calaa kulli shayin qadiirun waa qariina tusinayso majaaz inuu yahay isnaadkan oo tiirintan imbaadka loo tiiriyey rabiica xaqiiqa inuusan ahaynee majaaz yahay ayuu tusinayaa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaa ninka mumin weeyaan markaa faqowluhu ina allaha calaa kulli shayin qadiirun uu yidhi qariinatun qariino weeye qariinada oo lafdiyatun lagu hadlay calaa annahu shaniga ahaashii ayay tusin calaa annahu ninkan hadlay ujeeddadiisa ayay tusini araada inuu ujeedo anna isnaada alimbaati calaa annahu ninkan hadlay araada inuu ujeedo calaa anna isnaada alimbaati dhalinta in loo tiiriya ila rabiici roobka loo tiiriyaa ilaa hayri maa shay keyrkii inuu yahay huwa tiirintani lahu maaga uu sugnaaday waa ka qowlika hadalkaada weeyaan hazama alamiiru amiirkii wuxuu jebiyey aljunda ciidamadii ayuu jebiyey walxaal huwa amiirka fii beytihi fii qasrihi gurigiisa uu ku sugan yahay hazama alamiiru ljunda wa huwa fii qasrihi baa tiri wa huwa fii qasrihida waxay qariino u tahay oy tusiniyo maanica ku tahay jebintan loo tiirinayo amiirka inuusan xaqiiqo ahaynee majaaz yahay ayay tusin oo amiirka isaga qori inta u qaatay ama hub inuu dagaalamay taa inaan loo jeedin bay tusin sababtoo ah fii qasrihii gurigiisu ku jiraa ninkan hadduu dagaalamay dagaal ku jebiyey gurigiisa kuwa uusan jireenee saaxada iyo meesha lagu dagaalamayuu imaan lahaa marka fii qasrihiidan waxay tusini amiirkan jebintan loo tiirinaya ciidanka inuu jebiyey isaga ma uusan jebinine waxaa jebiyey ciidamo uu diray ciidamadaa amarka uu amray sabab aamina weeyaan ninkani sidaa darteeda ayaa loogu tiiriyey waka ka qowlika hazama alamiiru amiirkii wuxuu jebiyey aljunda ciidamada walxaal huwa amiir fii qasrihi gurigiisii uu ku dhex sugan yahay fa qowluka wa huwa fii qasrihidii aa tiri qariinatun qariino weeyaan waxay tusini calaa anna isnaada alhasmi jebinta tiirinta loo tiirinaya ilayhi amiirka loo tiirinaya majaazun inuu yahay wa imaa macnawiyun wuxuu soo sheegay waalqariinatu imaa lafdiyatun wa imaa macnawiyatun halkaasay ku cadfan tahay macnawiye inay tahay yacni macnawiye waxaa loo jeedaa qariinada caqliga in lagu garanayo laguma hadlin ee caqli ahaan ayaa loo garanay imaa macnawiyatun cadfun calaa imaa lafdiyatun imaa lafdiyatun ayay ku cadfan tahay ka suduuri lawali hadalkii hore kasoo fuliddii weeyaan min almuwaxidi uu ka soo fulay ambata rabiiculbaqla lafdigaa ayaa wuxuu ka soo fulay nin muwaxid oo naqaanoo mu'min ah ayaa wuxuu yidhi ambata rabiicu albaqla hee isnaadka waa majaazi qariinadana tusini inuu majaaz yahayna waxa weeyaan ninka xaaladii mu'minnimadiisa ayaa na tusinaya oo qariinadii markaa macnaweeye weeyaan ee maqaaliya ama lafdiya ma aha ka suduuril awali hadalkii hore kasoo fuliddiisa weeye ee ambata rabiiculmaqlada weeyaane min almuwaxidi nin muwaxidee uu ka soo fulay id yuclamu waxaa la garani min xaalihi muwaxidka xaaladii xaggeeda waxaa laga garani anna alisnaada isnaadka majaaziyun inuu yahay liictiqaadihi muwaxidka wuxuu ictiqaadsan yahay anna almunbita kan wax dhalinaya xaqiiqatan u dhalinaya huwa allaahu allaahu inuu yuhu ictiqaadsan yahay wa ka istixaalati qiyaamilmusnadi musnadka qumitaankiisa mustaxiilnimadeeda weeyaan bilmadkuuri musnadu ilayhiga la sheega uu ku qumo qariinada macnawiyada ah ee maanicada noqoni waxaa ka mid a waxaaba mustaxiila musnadkan musnadu ilayhiga inuu ku qumo sida mitaalka uu soo wado musanifka maxabbatuka jaa'atnii ilayk maxabbatuka adiga jeclida aan ku jeclahay nin yahowni ayaa jaa'atnii i keentay ilayka adiga ii kaa keentay jaa ficliga maadi faacilkiisa waa damiir mustatir oo hiyo maxab maxabatuka jaaatni ilayk macnihii wuxuu noqonayaa maxabada waxa uu faacila damiir mustatiro jaa-adaan ujeedaa waxa uu faacila damiir mustatiro maxabada uu noqonayo macnihii markaa wuxuu noqonayaa jeclida aan ku jeclahaa i keentay jeclidayda aan anigoo ku jeclahay ayaa gacanta intay isoo qabatay isoo kaxaysay he waxaa mustaxiiloo nin walba uu garanaya jecli adiga gacanta kusoo qabatay ma jiro baacidkii kugu bixiye wey inaad timaado cillay u tahay oo sababbaad ayay u ahayd imaantikaanaad imaani jeclida aad jeceshahay ayaa sabab u ah laakiin jeclidii oo ruux socdoa intay gacanta kusoo qabatay kuma ayan keenin oo jecli inay gacanta ku soo qabataa mustaxiil weeye istixaaladaasi ayaa waxay tusinayoo qariinaa mee isnaadka inuu yahay majaazi sida ayuu ujeedaa sideedana waxaa jira isnaadka istixaalo marka ay qariino u noqonay halkaa si fiican ha loo fahmo isnaadka istixaalo marka ay qariino u noqoni horta waxaa la dersaya waa luqa carabiya ee ma aha nusuus sharci ah luqa carabiye weeye waxa la darsayo luqa carabiye marka la darsayana waxaan darsaynaa carabtii waagii naska uu soo degayey iyo wixii ka horreeya carabtu luqadii ay ku hadli jirtay iyo luqadaasi macaanidii laga faa'iidaysan jiray weye waxa aan darsi hayn ee naskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo degay ma aha waxaan darsi hayn markaad sidaa u fahanto istixaalada ayaa waxay tahay qariino maanica marka aan leenahay istixaalada waxay ka dhaxaysaa bani aadamka oo dhan muslin iyo gaal waxaa inuu mustaxiil yahay dadku waa inay isla wada qirayaan ee waa inaadan adiga mustaxiil ku wadin hebelle uusan ku wadin mumkin waxa waa dhici karaa hebel waa inuusan lahayn hebel kalena mustaxiil uusan ku wadin war ma fahamteen ee waxani dadka waa inuu ka wada dhexeeyo xataa carab keli khaasku ma aha bini aadamka oo dhan waa inay u garanayaan waxan inuu mustaxiil yahay dadkoo idil hadeer waxay fahmayaan maxabbo iyo jecli laga qabtoo soconiyo gacanta ku soo qabani inayan jirin nin walba waa og yahay nin dhahayo maxabbo socotaan aniga arkay oo ruux soo wada nin dhahayo adduunyada ma joogo wax jirana maaha waxaa la og yahay maxabbada inay tahay sabab ama cillo ruuxa uu la soo tegi karayo oo meesha uu jecel yahay uu la raadsan karayo waa sabab laakiin waxa tegaya waa ruuxa laftii ee maxabba soo xambaari ama gacanta soo qabani ma jirto taa waa laisku waafaqsan yahay istixaaladu sidaa ayaa laga doonayaa ee istixaaladu waa inayan ahayn istixaalo fulaan uu wato fulaanna uu diidan yahay hadday sidaa noqoto istixaalo ma noqonayso qariinona ma noqon karto waxaa sida ula yahay dadka qaarkii ayaa waxay yidhaahdaan alraxmaanu cala alcarshi istawa istawa waa ficil maadi faacilkana waa damiir mustatir oo raxmaan u noqonaya hee raxmaan inuu ku istiwoo istawaadan istowlaa baan ku fasiraynaa oo maxaa ugu fasiri waxaa mustaxiila oo istixaalo ahoo mustaxiil noqonaya ilaah istiwa inuu ku sifoobo faacil u noqdo mustaxiil weeye yay mustaxiil agtiisa ka tahay weeye marka cindaka weeye aday kula tahay inay mustaxiil tahay ee mustaxiilnimada wax laisku waafaqsan yahay ma aha mar haddaan la isku waafaqsanayn qariino ma noqon karayso ee qariinada waxaa la doonayaa xataa gaalada waxay waafaqsan tahay waa inuu yahay marka istixaalo ay noqonay qariino gaalada xataa waxba aanam ilaa waxa la darsaya waa luqa carabiya marka waxaan istixaalanimadeeda waa in dadkoo dhan ay isku waafaqsan yihiine anigu sida ay ila tahay waa inayan ahayn saxiix ma tahay marka istixaala qariino a meeshaasu kalema geli karto wax suuroobayana maaha iyadoo haddii xataa lasii baxsiyo istawaada istowlaa baa lagu fasira la yidhaahdo fasahaad ka weynba uu ka dhalanayo oo muxuu yahay istowlaa macnaheeda maxay tahay tolo istowlaa ficil maadi weeye istiilaa'anna waa mastarkii ka adkaansho weeye lafdiga macnihii minhaajka matnigiisa waxaa ku qoran minhaajka matnigii kitaabulkasbi marka uu ka hadlayo huwa alistiilaa'u calaa xaqin hayri cudwaanan qasab maxaa la yidhaahdaa wax la xoogo maxaa la yidhaahdaa alistiilaa'u adkaansho weeye calaa xaqin hayri hayr xaqii loo adkaado cudwaana cadowtinimana loogu adkaado marka alistiilaa'u waa adkaanshae garo ee istiwihii haddaan istiila ku fasirno wuxuu noqonayaa ilaah carshiga ayuu u adkaaday oo yuu ka adkaaday weeyo ku haystay cidda ku haysato ka adkaaday waa kee haddee ka adkaanshahan hadeer aan naqaano looma jeede oo laba shay inta laisku qabsadoo lagu kala adkaado looma jeede maaliki buu u yahay ayaan u jeednaa oo inta aad le oo istilaa'an yaliiqu bijalaalihi baan u jeednaa oo inta aad leedahay istilaa'an yaliiqu bijilaalihi istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi maxaa u dhihi weyde istiwuu sheegtay intaad u qirto maxaa u dhihi weyde istiwa'an anigu aqaanno ma ahe waa istiwa asaga munaasib u ah wasfigu asaga sheegtay u sheeg qirna kanaa taqaana inuusan ahayn oo istiwaha iyo kayfiyada uu ugu istiwooday lama yaqaano ilaah buu khaas u yahay sidaa in la yidhaahdo maxaa kuu diiday inta aad leedahay istilaa hee istila maxaa ku wadaa yaliiqu bijalaalihi baan u jeedaa he istiwaa yaliiqu bijalaalihi le waka taasaaba ka sahlay wakaistixaalati qiyaamimusnadi musnadka qumidii mustaxiilnimadeeda weeyaan bilmadkuuri musnadu ilayhiga uu ku qumo ay bilmusnadi ilayhi musnadi ilayhiga inuu ku qumo ayaa mustaxiila almadkuuri meesha lagu almadkuuri la sheegay maca almusnadi musnadka macii la sheegay ka qowlika hadalkaaga weeyaan maxabatuka adiga jeclida aan ku jeclahay ayaa jaa'ad i keentay bii aniga ilayka adiga ii kaa keentay liduhuuri istixaalati qiyaami ilmajii imaatin inuu ku qumo mustaxiilnimadeeda ayaa muuqataa bilmaxabati maxabba uu ku qumo wa ama almajaazu lmufradu halkaa wuxuu ku soo dhammeeyey majaaskii caqliga ahaa waana sahlan yahay majaaska caqligaa waa ficli iyo ficli wax shabo majaaska caqliguu musanifka ka hadlay ayaa kaas ah ama majaaska caqligaa ficli iyo ficli waxa lamidkay keli khaas kuma ahayn majaaska caqliga shalaba sida aan soo ishaaray saddex qayb ayuu u qaybsamaa wuxuu saddex mowdic buu galaa wuxuu galaa annisbatu اlisnaadiyatu waxaa kaluu galaa annisbatu alidaafiyatu waxaa kaluu galaa annisbatu aliiqaaciyatu wuxuu ka hadlay musanifka majaaska galo annisbatu alisnaadiya wuxuusan ka hadlin annisbatu alidaafiyatu majaaska galo makhaalib ulmaniyatidii waa kaa ku miitaalinay iyo annisbatu aliiqaaciyatu iiqaaciyo mafcuulu bihigaa loo wadaa mafcuulu bihiga majaas galo macnaha ficliga dulcidda uu ku dullacayo ficliga mafcuulka ayuu majaas ku jiraa sida waxaa tidhi ajraytu nahra webigaan socodsiiyey webi maadan socodsiina biyaad socodsiisay waxaanaad mafcuulu bihiga ka dhigahaysa mafcuulu bihi maaha waa mafcuulu bihiga meeshii uu ku soconayey mafcuulu bihi aad ka dhigayso nisba iiqaaciya la yidhaahdaa wuxuuse ka hadlay musanifka wuxuuse ka hadlay musanifka majaaska galo annisba alisnaadiya nisba isnaadiya majaaska galaana waxa weeyaan isnaadu lficli ow maa fii macnaahu ligayri maa huwa lahu limuraabasatin maca qariina kaasaa la yidhaahdaa marka la soo koobo laakiin musanifka waa faahfaahiyey idinkaasoo eegaya halkan wuxuu ka bilaabayaa marka majaaskii luqawiga ahaa majaaskii caqliga ahaa ayuu ka soo baxay almajaazu luqawiyu ayuu doonayaa inuu bilaabo waa kii risaaladii hore aan ku soo marray majaaska luqawigaa isbilowga hore musanifka wuxuu u qaybinayaa mufrad iyo murakab murakabka ayuu soo hormariyey isticaaradiisii iyo mursalkiisii kadibna waxaan u jeedaa mufradka ayuu soo hormariyey isticaaradiisii iyo mursalkiisii kadibna murakabkii ayuu ku xijisiin doonaa wa ama almajaazu lmufradu majaaska mufradka ah fa huwa majaaska mufradka ah alkelimatu kelimo weeye almustacmalatu la isticmaalo fii kayri maa shay keyrkii loo isticmaalo udicad kelimada loo dejiyey lahu maaga licalaaqatin calaaqa darteeda loogu isticmaalo maca qariinatin qariino maceedana la isticmaalo qariinada oo maanicatin diidayso can iraadatihi macnihii loo dejiyey ujeeddadiisa diidayso in kaanat haddii ay tahay calaaqatuhu almushaabahata fasticaaratun isticaaro wey matniga waa intaa waa intii aan ku soo marray kii hore laakiin alfaadda ayuu sharxayaa sharxana ma sii adka wa ama almajaazu lmufradu majaaska mufradka ah wa huwa majaaz mufrada almushaaru ilayhi kii lagu soo ishaare weeye fii maa taqadama wixii soo hormaray dhexdiisa waxaa lagu soo ishaaray biqowlihi musanifka hadalkii wa imaa fi lkelimati wuxuu soo sheegay markii uu soo bilaabaya almajaazu waclam ana almajaaza imaa fi lkelimati wa imaa fi lmurakabi wa imaa fi lisnaadi sidaa ayuu u soo qaybiyey markuu majaaska soo qaybinaya imaa fi lisnaadi wa imaa fi lkelimati fi lkelimati kii uu lahaa weeyaan kan hadda almajaazu lmufradu aan u jeedno waa intaa ma fahanteen almajaazu lmufradu kan halka uu ku leeyahay waa kii markii muqadamada uu soo waday uu lahaa waclam ana almajaaza imaa fi lisnaadi wa imaa fi lkelimati fi lkelimati kii uu lahaa wey sax ma tahay wuxuu bushi rabaa marka oo markii horeba filkelimati hadduu isticmaalay hadda muxuu filkelimati u isticmaali waaye oo uu dhihi waayey wa ama almajaazu filkelimati meesha uu leeyahay wa ama almajaazu lmufradu wa ama almajaazu filkelimati muxuu isticmaali waaye filkelimati muxuu dhihi waaye wuxuu u dhihi waayey filkel almajaazu filkelimati iyo almajaazu lmufradu wuxuu almajaazu lmufradu ugu leexday wuxuu doonayaa almajaazu lmufrad marka uu yidhaahdo inuu ku tacriifiyo fa huwa alkelimatu majaaska mufradkee alkelimatu almustacmalatu fii kayri mawdicatilo saasuu rabaa inuu tacriifiyo hadduusan yidhaahdo waama almajaazu fi lmufradi waama almajaazu fi lkelimati fa huwa alkelimatu tikraar bay ku noqon lahayd saxiix waama almajaazu fi lkelimati fahuwa alkelimatu almustacmalatu hadduu yidhaahdo tikraar bay ku noqon lahayd tikraarkuu diidan yahay oo wa ama almajaazu lmufradu fahuwa fahuwa alkelimatu lmustacmalatu inuu yidhahdo doonaya soo waadix maaha oo waayahay kelime inta uu soo celcelinayo wa ama almajaazu fi lkelimati marka uu yidhaahdo fahuwa isticmaaluhaa muxuu dhihi waayey ilaa sideedaba majaaz lafdigani waxaa loo isticmaalaa kelimadan macnihii loo dejiyay macno aan ahayn loo isticmaala soo dheg maaha waxaa kaloo waryaaya ka fakari majaaz waxaa loo majaaska mufradka waxaa loo isticmaalaa kelimadan macnihii loo dejiya macnahaan ahayn loo isticmaalayo asadkan weeyaane waxaa kaloo la yidhaahdaa kelima ee waxaan u jeedaa waxaa kaloo majaaz la yidhahda majaaz mufrad waxaa kaloo la yidhaahdaa kelimada isticmaalka la isticmaalayo kelimadan isticmaalka macnihii loo dejiya macnahaan ahayn loo isticmaalayo majaaz waa la yidhaahdaa majaaz mufrada waxaa kaloo majaaz mufrad la yidhaah majaaz mufrada la yidhaahdaa kelimada lafteeda marka laba arrimood ay kala yihiin asadkani meesha loo yaallo ra'aytu asadan marka aad leedahay asadkani majaaz mufrada waa la yidhaahdaa isticmaalkan asad jumlada lagu dhex isticmaalayo isticmaalka waa macnee galo isticmaalkan kelimadan jumlada lagu dhex isticmaalayo macnihii loo dejiya macnahaan ahayn loo isticmaalayo isticmaalka laftiisana waa la yidhaahdaa soo dhag maaha haddaba marka aad kelimo soo celcelini maxaa u dhihi weyde وأما المجاز في الكلمة فهو استعمالها كلمة استعمال كذا وما ودي ويدي ويسورة بكرتين لده لكن وحا كمشهور سن مجاز مفرد إن لو يقانك كلمة معنيه لو دجي معناه أنه لو استعماليه أي استعمال كذا إن لو يقان ولا مشهور سن يعني انت صوبها هجر ويمر وأما المجاز المفرد وهو مجاز مفرد المشار إليه كان هو إشارة وي كان هو إشارة وي فيما تقدم وحي هرمر بقوله مصنف كهذا الكي وإما في الكلمة وعدل مصنف كول لاحظي عنه كلمة كاللاحظي هنا هلكني ليتأتى إنه أسروب ضرتيدا له مصنف كإنه أسروب تعريفه كتعريف انت مجاز كإنه كتعريفيه بالكلمة إنه كتعريفيه كلمة المستعملة إلى آخره لقاله الكلمة المستعملة في غير موضعها إنه كتعريف يدونية صدق معها ليكون إنه هذا درت هذا أيون كلمة وتعريفينية جاريا من كسعودي على المشهور السيد عام بحضي على المشهور السيد العام بحيي إنه كسعود يدونية في تعريفه مجاز مفرد كي تعريف انتيسا السيد العام بحيي إنه كسعود يدونية وإلا السيد العام بحيي إنه كسعود هدوسا دونيين لعرفه مجاز مفرد وحقوق تعريف لها بالاستعمال استعمالها بنيه لها وهو استعمال إن لغو تعريفيان وإن كان هذا هذا صحيحا صحيح لها هذا إلا أنه استعمال إن مجاز لغو تعريفيه ليس معها المشهورة سيدا العام بحيي معها وعبروا عبري فيما تقدم وحي صهر مري بما وحي وكعبري تقدم صهر مري ماشي هوري كلمة وكشيك ووحو يري إما في الكلمة وكلمة عبري لأنه عبرتانك كلمة وعبري الأنصب كان مناسبة بضل أيها بقوله في الإسناد إما في الإسناد وإما في الكلمة كلمة مناسبة وهي المركة سيدا يؤتينا وأما المجاز المفرد فهو الكلمة كلمة وي اسما اسمي أهايا كلمة داسي أو فعلا أو حرفا إيه كلمة دي المستعملة لا استعمالي خرجت وحى بحضي الكلمة كلمة قبل الاستعمال كلمة دا برك لو وضعيه لدهجيه إسلا برك أنا أن لا استعمال أيام بحضي فلا توصف الوصفين مايو كلمة دا قبل الاستعمال بالمجاز مجاز الوصفين مايو كما لا توصف سيدا أن لو وصفينين بالحقيقة حقيقة سيدان لو سفينين في غير ما معنى غير كلا لو استعمال أي معنى معنى غير كلا استعمال معناها ووضعت كلمة لو دجي له معناها لو دجي أولا مركي هور لو دجي اسم الله هور لو دجي أولا خرج وحا بحي الحقيقة حقيقة دي وي بحضي كاسد وياني وفي الحيوان حيوان لو استعمالي حيوانك المفترس وانا يدورك كجري وعين وي cayntii fi lbaasirati tii arkaysa ku dhex sugan iyo waljaariyati biyihii dhulka ku socday li'annahu lafdiga cayna wadica waa loo dejiyey likullin mid kasta oo minhumaa baasirada iyo jaariyada biyaha socdo iyo isha wax lagu arka labadaba waa loo dejiyey awaliyan markii hore iyo bilowgii horea loo dejiyey licalaaqatin calaaqa darteedana loogu isticmaalo ee liajli munaasabatin munaasabad darteeda ayaa loo isticmaalay bayna almacnaa macna الذي معنه وضعت لو دجي الكلمة كلمة له معناها لو دجي إيه هو الذي كي لحظة أي مناسبة كدحيس لم توضع كلمة أن لو دجين له الذي فالحامل كان كحنباري على الاستعمال استعمال روحه وحا كحنباري هو العلاقة على قدوي استعمال كري لفظيا أسد أنك جيسي إنه استعماله وحا كحنباري جيسي لماذا كدحيسه أيها كحنبارتي سواضح بها فلا بد ما رلا ما ما بجرو مرك حينئذ وقتها من اعتبارها على قداس في رده يتحجلنتيدا ما رلا ما ما بجرو iyo mulaaxadata milicsigeeda la milicsada maar laga marba ma jiro fakhraj al ghalad ghalad ayaa baxay gefki ayaa baxay wayn ka way wujidat fihi alaaqa gefka majaz ma noqonayo alaaqa bayeen haabi taalo hadii ay toonto sida waxa doontay inaad tiraahdo رأيت أسدا ما رأيت رجلا شجاعا رأيت رجلا شجاعا من جيس يا نارك سيدا إلا ترى هذا الضد رأيت رجلا شجاعا مركز عربك وحو كابوبي رأيت أسدا أسد كمجاز من نقوني ومجاز بحسن أن نقوني إن أسد كني iyo ninkii geesiga ahaa calaaqaba ka dhaxaysaayo oo geesinimaa ka dhaxaysaaye muxuu qalad la noqday oo majaaz uu la noqon waayey wuxuu la noqon waayey lafdigan asade markii aad isticmaalaysay oo asadan aad lahayd calaaqada ka dhaxaysa asad iyo ninka geesiga amaadan ictibaarinaynin maadan tixgelinaynin macnaha isticmaalka lafdigan asad ee aad isticmaashay waxa keenay ee sababay calaaqada ma aha ee qalad baa sababay carabkaa kaa boobay ma aadan milicsanaynin oo ma aadan fiirinaynin geesinimada ka dhaxaysa ninkan iyo libaax mar haddii aadan calaaqadii tixgelinin ama aadan milicsanin walow calaaqadii haba joogto majaaz noqon maayo qalad buu noqonaya sawaadix maaha intaas ku jeeda فالحامل كان حنباري على الاستعمال استعمالك روحك وحنباري هو العلاقة ويه فلا بد مار الله مار ما حيرئذ وقتها من اعتبارها في رده لغا مار ما يوم ملاحظتها ملعسيده لغا مار ما جيرو فخرج وحا بحي الغلط وغلط كي بحي وين وجدت هبل لهلو فيه دحدي علاقة علاقة هبل لهلو نحو رأيت أسدا تريد حالا أجد به هذا الكو حد لجد رجلا شجاعا أردت واحد دونتي أن تنطق إلى الكوحة شو بالرجل الشجاع فغلطت واد قفتي وفنضت واحد كوحة شي بالأسد فليس هذا بمجاز كمجاز معها لأن العلاقة علاقة هنا هلكن جيسنمدا ليست معها علة علة علة معها لاستعمالك أديك استعمالك هذا علة معها ولفظ جناس هذا الاستعمال لعدم ملاحظتها ملعسية لا أنت صدرتها ما بعض الملعسنين مع قرينة قرينة معذرة لاستعماله قرينة حالية ماشى تعلق أو بقالية أما لغو هضلي وقرينة حالية وين نقطة بقالية وين نقطة قرينة أو مانعة ديليسو صارفة ليحنيس عن إرادته معنه لو دجي إن لو جيدو كليحنيس أي إرادة ما شيء إن لو جيدو أي ليحني wadicat alkelimatu kelimada loo dejiyey lahu maaga kharaja waxaa baxay alkinaayatu kinaayada ayaa baxday kinaayada way soo socotaaye iyo majaaska waxay ku kala bedelan yihiin mid walba waa lafdi macnihii loo dejiye macnaha aan ahayn loola jeedo calaaqe iyo qariinana way taalla waxayse ku kala bedelan yihiin majaasga calaaqadiisa waa maanica macnihii loo dejiyey in loo jeedaa qariinadaa mancini oo qariinadani waxay maanica ku tahay macnihii lafdiga loo dejiyey in loola jeedo amaa kinaayada qariinadeeda maanica maaha macnihii loo dejiyey in loola jeedo ma diidayso bal macnihii loo dejiyey in loola jeedo macno kalena loola jeedaa suuroobi kara sida miaalka uu soo wado kharajat ilkinaaya kharaja alkinaayatu kinaayadii way baxday naxwu zaydu ninka zayda tawiilu najaad fa ina almuraada bidu miaalkan uu soo wado fahm waxaa tidhi zaydun tawiilu najaad ninka zayd la yidhaahdaa sidadiisaa dhee najaadda waxa weeyaan seefta sidada garabka la gashado sida waa la yaqaanaa seef lama yaqaane qori baa la yaqaana qoriga sidadiisa meesha la gashado kaas weeyaan najaadka saxiix marka sidadanaa dheer zayd ninka zayd la yidhaahdaa sidadiisa qoriga qorigiisa sidadiisaa dheer saxiix lafdigan sidadiisaa dheere waxaad ula jeedaa maanta ninkan waa dheeryahay waa nin tawiil oo dheer waayo qorigan inay sidadiisa dheeraataa waxaa ka laasimayaa ninka inuu dheeryahay hadduusan dheere dhulku ku jiidi lahaa oo qori sida dheer ma qaadan karin saxiix qoriga sidadiisaa dheer waxaa ka laasimi oo maqsuuda ninkaa dheer waad ammaani haysa ninka dheer ayaadna ku ammaani haysa soo waadix maaha qariinada meesha taallo oo ninkani wuu dheeryahay inaad ku wado qariinada meesha taallo waa qariino xaaliye ahoo waa ammaanta ninkan aad ammaani haysa saxiix ma tahay haddaba qariinadani tusinaysa ninkani inuu dheer yahay waa ammaanta aad ammaani hayse maanica kuma aho ma diidayso xaqiiqada lafdiga macnihiisii loo dejiyaba inaad u waddo oo ninkan waa dheeryahaydii laasimka ahayd waad u waddaa waxaa kaloo ujeedi kartaayoo suuroobi kara qoriga sidadiisii waa dheertay ninka qori buu wataa qoriga sidadiisiina waa dheertay inaad ku wadana waa suuroobi karta ninka qorigiisa sidadiisii waa dheeryahay asna waa dheeryahay inaad ku wada wadaa suuroobi karta majaaska qariinadii taa kama suuroobi karto oo ra'aytu asadan marka aad leedahay yusalli lafdigan yusalli ah waa qariino maanica ah ma suuroobi karto yusalliidani inaad u jeedo nin geesi baan arkay kow libaaxi laftiisana waan arkay oo libaaxi bahalka ahaa ee duurka ku jiran arkay oo xaqiiqadii lafdigan loo dejiyey majaaskiisii ninkii geesiga ahaana waan arkay labadaba waan u wada jeedaa waxaa diidii yusalli he libaax xaqiiqa haddaad u jeedo yusalli meesha ma ayna timaadeen soo waadix maaha yusallida waxay maanic ku tahay xaqiiqadii uma jeedin amaa zaydu tawiilu najaad lafdigani qariinadiisa waa madxiga iyo ammaanta aad ammaanayse waxay tusini ninka waa dheer yahay inaad u jeedo oo waa laasimkii waa kinaayadii waxaa suuroobi karaa ninkan waa dheer yahayda aad u jeedda maceeda sidadiisa waa dheer tahayna inaad ku jeedo oo labadiiba aad u wada jeeddaa dhici kara intaas u jeeda kharaja alkinaayatu naxwu zaydu ninka zayda tawiilu najaadi sidadiisaa dheer fa ina almuraada ujeeddada biduuli najaad sidadaa dheerta waxaa looga jeedaa laasimuhu sidadheerida waxa ka laasimayo laasimuhu sidadheerida waxa ka laasimayo oo min duulilqaamati taagnidiisaa dheer ah fanajaadu najaadka almawsuufu lagu sifeeyey bituuli dhirirka lagu sifeeyey kelimatun weeyaan mustacmalatun loo isticmaalay fii hayri maa wadicat wixii loo dejiyey kelimada lahu maaga kelimada wixii loo dejiyey oo sidadheerida ahayd waxaan ahayn ayaa loo isticmaalaya oo ninka dheeridiisaa loo isticmaalaya licalaaqatin calaaqa maceedaana loo isticmaali oo ninka iyo seefta way is wataan maca qariinatin qariino maceedaana la isticmaali qariinada oo xaaliyatin ah wahiya qariinada xaaliyada almadxu ammaanta weeyaane ilaa anna haadihi alqariinata qariinadan ammaanta ah laa tamnacu ma diidayso iraadat almacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqada ahaaba in loo jeedo wa huwa tuulu calaaqati sayfi seefka sidadiisa dheerideeda weeye maca alkinaayati kinaayada maceeda loola jeedo ninkiina waa dheeryahayda loo jeedo ma diidayso fain kaanat haddii ay tahay calaaqatu majaaska calaaqadii ay calaaqatu lmajaas المشابهة مشابهة هذه أي تاي الشبهتان بين المعنى الحقيقي والمجازي معنيه حقيقي أها يا معنيه مجازي أها مشابهة كان حيث هذه أي تاي فاستعارة استعارة وي مجاز كان مجعيس وحلي هذا مجاز استعارة ومجاز استعارة ففاهمتيسي كتابك هوران كسو مرة إلى اسكو دالي إنه مبهني وحي سؤاله وفريه مركز إن شاء الله فالاستعارة استعارة مجاز مجاز وي مجازك وعلاقته علاقتيسة المشابهة مشابهة أيتين سيدة ذا استعارة ومجاز علاقتيسة أي مشابهة النقطة هذا يعني علاقة مشابهة النقطة إن مرسل بالنقطة ياي كأسد ويان وفي قولنا, في قولنا قصبا رأيت أسدا يرمي رأيت أسدا أسد كاستعارة ويا يرمينا وقرينا شبه الرجل شجاع بالأسد بجامع شجاعته في كل وسط عيلة لفظ المشبه به وهو الأسد للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة الأسلية وذكر يرمي قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فإنه شأن يوحو يهي أستعمل ولا استعماله ما فإنه لفظك أسد أستعمل ولا استعماله في الرجل الشجاع نكي جيسك هيا الله استعماله والعلاقة بينهما علاقة إسكحرنا المشابهة السبهيد ويان في شجاعة جيسي لماذا نحن إسكشبهين وشجاعة شجاعة هي شجاعة وجه الشبه ماشي الإسكشبهي وي استعارضي مرامر كنو تقريريه فشبهنا وشبهنا الرجل رجلك وحنكو شبهنا بلا سد بجامع الشجاعة جيسي النماء يا كردحيسا في كل مدول بدحديس قصوى بجامع الشجاعة إضافة بيانية oo wuxuu noqonayaa fashabbahna rajula ninkii waa shabbahnay bil asadi libaax ayaan ku shabbahnay bijaamici shajaacati bil jaamici wax isu keenaan ku shabbahnay jaamica oo huwa huwa shajaacatu geesinimo ah wax isu keeno ayaan yaan isaga shabbahnay waxaa isu keenaya muxuu noqonayaa geesinimada weeye idaafada markaa biyobayaaniyay noqona fashabbahna waa shabbahnay arrajula ninkii ayaan bil asadi libaax ku shabbahnay بجامع الشجاعة جيسينما اسو كينيديده ايان كغا شباناي او في كل ميد ولبا كدحسوان وسعير والعريقات لفظ اسد اسد لفظيسي ايا لا سو عريقاتي للرجل نيكي ايا لا سو عريقاتي استعاره مصرح اصلي كويه وان كانت هدي اي تي علاقته على غدي سنه غيرها مشابهه وحنهين اي غير المشابهات كسببيه غير مشابهه وحي نقول بعد كميد مثاليه استعاء ونقولي مجاز مرسل وهوري او سو مري مر هذا ين علاقه مشابهه نقولين استعاره نقول ما مرسل يو نقولين علاقه markay mushabaha noqoneen maxay noqon kartaa sababnimo iyo musababnimo iyo mujaawara iyo ee wuxuu ahaan jiray waagi hore iyo waxa hadda kadib uu noqon doonay waxa soo rabaa inuu miisaaniyo ka sababiyatay sababnimo way fi nahwi ra'ayna annagu waxaan daaqnay al-ghaytha matar ayaan daaqnay u fiirso lafdigan alghaytha roobka soo da'a la yiraahdaa kow macnihi loo dajiyay roob soo da'a macnaha la helaya maanta loo isticmaalayo oo macnaha loo isticmaalayo muxuu yahay nabaat ayaa loo jeeda wixii soo baxay mirihii soo baxna baxan daaqni weyn saxiix oo ghayd macnihii loo dajiyey oo roob ahaa macna aan ahayn oo mirihii soo baxay ayaa loo jeedaa oo loo isticmaalayo mirahan iyo roob calaaqada ka dhaxaysa ma mushaabaha ma mushaabaha ma ee sabab bay isu yihiin miraha waxa uu sababay roobku min ta'biri sababi wa iradati al-musabbab lirahda sababki roobka aha ayaa la sheegay musabbabki miraha aha ayaa loo jeedo sababka loo aha ra'ayna waxa daqday al-ghayth roob ee annabata alladhi nabatka wa sababuhu sababkiisa al-ghayth roob u yahay فلفظ الغيث كلمة وهي كلمة مستعملة لا استعمال في غير ما شيء غير كي وضعت كلمة لو دجي له ماذا لعلاقة السببية السبب ما علاقة ذا أيانا لو استعمال مع قرينة قرينة مع إذانا لا استعمال قرينة أو مانعة هرجوكسني من إرادة معناه الحقيقي معنيه سحقيقة اللوجين الذي معنيه سحقيقة هاي هو سوى المطر الروكها وهي إيه قرينة ماشي تعالنا قولك هذا الكهدي وهي رعينا raacay daaqitaan roob lama daaqo he raacaynaada ayaa qariina maanica ku ah lianna aracya daaqitaan linabaat ayuu u sugnaaday waalmusababiyatu u sabab ahaasho weeye haddeer min tacbiiri sababi wairaadati musabab bay ahayd misaalka uu soo wadaana min tacbiiri musababi wairaadati sabab buu ujeedaa haddeer waa kii cagsigii waalmusababiyati u sabab ahaansho weeye fii naxwi amdarati samaau samadii waxay soo da'siisay nabaatan nabaad bay soo da'siisay nabaatan waxa dhulka ka soo baxa la yidhaahdaa waxa dhulka ka soo baxo hee roob ahaan uma soo de'o nabaatan